subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax dagaal xooggan oo saaka yar uurnimadii ka qarxayay diigaan dhaca koonfurta degmada xaradheer ee gobolka muduga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goof agaaraha kaga jawaabay su-aale ay weydiiyeen muwaadiniin soomaaliyeed faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dad ku dhintay daad ku soo ragmaday diigaano ka tirsan somalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo sanadka siciid cabdulaahi deni oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay ismada dhaqanka gobolada sool sanaag iyo cayn maamulka gobolka banaadir oo caasimada muqdisho ka mamnuucay maanduuriyaha amarna kasoo rogay amarna ku soo rogay goobaha lagu caweeyo wararka dabaddana waxaa ka mid ah rabshadaha faransiiska oo ay ku dhaawacmeen ku dhowaada boqol askari
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa labada bisha mey sanada intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka subaxaatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal saakay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka muduga iyadoo wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca gobolka waa degmada xaradheere ee gobolkaasi mudug ay sheegayaan in halkaasi ay dagaalo xoogan saakaya aroornimadii ka dhaceen wararo lagu baahiyey warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in saakay ciidanka xooga dalka ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen diigaano ka tirsan gobolka muduga waxaana ay sheegeen in xubno badan oo ka tirsan al-shabaab lagu dilayo howlgal saakay ciidamada xooga dalka ay ka fuliyeen diigaan lagu magacaabo cali qaboobe oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfureed ka xiga degmada xarardheere ee gobolka muduga gudoomiyaha degmada xarardheere ee gobolka muduga yuusuf kulmiye oo warbaahinta ku hadasha afka dowladda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay ka warheleen gaari ay dagaalamayaasha waa gaari dagaalamayaasha al-shabaab hub u siday iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan al-shabaab oo halkaasi marayay taa kadibna ay ku baxeen halkaasna uu ka dhacay dagaal iyadoo howlgalkaasi ay guule ka gaareen ciidanka dowladdu waa sida ay sheegeen saraakiisha howlgalkaasi horkacisay gudoomiyaha ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaasna gacanta lagu dhigay hubkii ay wateen iyo sidoo kale laba gaari waxaana sidoo kale jirin warar ka madax bannaan waa dhanka iyo sheegashada dowladda waxaana haatan dad goobjoogayaal ah ay sheegayaan ay soo sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta labada dhinacay isku adeegsanayeen balse ma jirto cid khasaaraha labada dhinaca soo kala gaaray si dhab ah u xaqiijin karta marka laga tago sheegashada saraakiisha ciidanka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka waa gudoomiyaha degmada xaradheere ee ku aadan in dagaalkaasi ay guulo waaweyn ay ka gaareen markaana haddii aynu fiirino madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa oo ka qeyb galay dood furan oo si toos ah shacabka soomaaliyeed ay su-aalahooda la xiriira dowladnimada iyo sidoo kale waxqabadka sanadkii tegay ay kusoo bandhigayeen ayaa waxaa madaxweynuhu uu kaga jawaabay su-aalo dhowr ah oo dadweynuhu ay weydiiyeen madaxweynaha ayaa tilmaamay in caqabadaha ugu weyn ee dib u dhigtay dalka ay tahay dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana madaxweynaha oo su-aalo dadweynuhu ay weydiiyeen ka jawaabayay uu sheegay inay jiraan caqabado waaweyn kuwaasi oo dowladnimada soomaaliya hortaagan islamarkaasna waxa uu sheegay in dowladnimada iyo sidoo kale dowladda isagoo hoggaan ku hayo ay dhibta ugu weyn kala kulmayso dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey ciidamada soomaaliyeed iyo sidoo kale ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu sheegay in dowladdu mar weliba ay sii laba jibaari doonto dagaalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab isaga oo soo qaatay dagaalkii dhowaan dowladiisu ay sida xoogan ula gashay al-shabaab gaar ahaan wejigii koowaad ee ka dhankahay al-shabaab kaasi oo ka bilowday deegaanada maamulada hirshabeelle iyo sidoo kale galmuduga kuwaasi uu sheegay in ay guulo waaweyn ka gaareen ciidanka xooga dalka islamarkaasna waxa uu sheegay in deegaano badan ay gacanta usoo gashay mase ay usoo galeen dowladda soomaaliya tan iyo markii uu bilowday wejiga koowaad ee howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka jawaabayay su-aal la weydiiyey ayaa waxa uu sheegay amase uu kaga jawaabay arrimo la xiriira sharciga waxaana uu sheegay in baarlamaanka soomaaliya hal faldhi ay ku saxiixeen amase ay ku saxiixeen sharciyo gaaraya ilaa iyo kow iyo toban sharci kuwaasi oo aas-aas u yihiin amase ay aas-aas u tahay qaarkood dayn cafinta iyo weliba maalgashiga iyo dowladnimada taasi uu sheegay in dowladiisu ay haatan ku tallaabsatay horumar waa horumaro dhowr ah oo laga gaaray dhanka iyo sharciga taasi uu sheegay in laanta fulinta aybase ay baarlamaanku ansixiyeen shuruuc hortabin u leh dowladnimada soomaaliya sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah ayaa su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahay amase uu kaga jawaabay arinta la xiriirta dagaalka ka socda laascaanooda waxaana uu ku baaqay in sida u dhaqsyaha badan loo baahan yahay in dagaalkaasi la joojiyo sidoo kalena ay miiska waa hadalka isugu yimaadaan labada dhinac ee somalilan iyo sidoo kale s c khaatumo waxaana uu sheegay in aan loo baahnayn in dagaalkaasi soosii socdo waxaana intaas ku daray haddii dagaalada ka socda magaalada laascaanood iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran ay khasaaraha sii badin doonto dadka ku dhimanayana ay yihiin dad soomaaliyeeda sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulankaasi kaga jawaabay su-aalo dhowr ah waa su-aalo badan oo la xiriira dhanka iyo xiriirka caalamiga ah iyo weliba kala saaridda awoodaha dowladda iyo sidoo kale doorashooyinka soo aadan ee la filayo in ay dalka ka dhacaan markaana haddii aynu eegno faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dad shacaba ah oo ay daadada kusoo rogmadeen kuwaasi oo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh uu ka dhashay wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaan dhacaa waa deegaanka lagu magacaabo arabsiyo lagu magacaabo sidoo kalena ka tirsan gobolka gibiley ee somalilan ayaa waxa ay tilmaamayaan in saddex qof ay ku dhinteen kadib markii daadad ay kusoo rogmadeen waa kadib markii daadad ay qaadeen gaari ay la socdeen mid kamid ah dadka waa mid kamid ahaa dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale inta uu dhan yahay khasaaraha guud iminka nin baa la sheegaya ina meydkiisi xagga hoose laga helay labadii nin ee kale weli raacdoodii lama hayo aad baa loo soo gurmaday dowladda aad buu usoo gurmatay weli hadda waxay dabagalanaysaa oo gurmadkii ku jirtaa gurmadku kuma yaro dooxa laakiin khatartaasi waxaa sii sababay shirkadan dooxyada samaynaysaa dooxeedii dib bay ka dhigtay oo cidhiiriya inkasta oo de maqaadiirta aan lahay de waxa dhacda ay tahay oo had iyo jeer ay maqaadiirtu dhacdo gaarigani wuxuu ka mid yahay baabuurta duuxyada aad u marka amase yeeshe dee wuu dooxuna waa aad buu u socday waxaa laga yaabaa inuu dooxaasi dhidhikaasina aada ugu sii wacnaa dooxaa laga dhigay marka qatartaa iska timid nimankii kale meydkoodii weli lama hayo marka adigu waktigana waa wakti habeenaad gurmadkiina aad buu u joogaa qaar way ka daba tegeen inkaana belefaanu ku haynayna meydkiisi la helay meelaha geed daloo laydhaahay oo ku dhow waqooyiga agabar laydhaha wuu meyda kaageeya raacadina way ku maqan waxaan leenahay anagu anigu waxaan ka mid ahay gaadilayda dooxyadan ka talooda amba deegaanka ku ah halkan tacadirka ugu iska dee nin walba waa siduu tacadiro markaan waa maqaadiir alluun bay ku dhacday iminka sidan badan ilaa sanadada waaba laga tacadiray dese maqaadiirta la kulantay ninkan markaa dooxyada aad bay dowladdu noogu soo gurmataa ay ka hor joogsataa oo laydhaha waba dooxyada iska ilaaliya markaa qadar la kulantay mooyaane aad baaba loogu foojinaa waxaan sa leeyahay marka dooxyada sidan oo kale awaan warba waxaan leeyahay gaadilayda iska taxadira dooxyada iyo roobabkuna aad u khatar badan yihiin
codkaasina waxaa u dambeeyey na amase uu qeyb ka ahay daadadii kusoo rogmaday amase dad ay daadad ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka gabiley ee somalilan halkaasi oo lasoo sheegayo in ilaa saddex qofa ay ku dhinteen markaana haddii aynu eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladiisu ay qorsheyneyso in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka dhacdo sanadka laba kun lix iyo labaatan taasi uu sheegay madaxweynaha soomaaliya inay awoodiisa amase dowladdu ay awoodeeda isugu gey doonto sidii dalka ay kaga qabsoomi laheyd doorasho qof iyo cod ah waxaana uu sheegay inaan mar dambe dib loogu laaban doonin afisyooni aysan dhici doonin doorasho dadban taasi oo madaxweynuhu xalay uu ka sheegay kulan su-aal lagu weydiinaya
marba meelay soo martay adeer cali iyo adeer calasow mar ay luuq inta galaan ay hebelna waa xildhibaan hebelna xildhibaan maaha ay dhahaan ayay soo martay waa ka soo gudubnay waxaan dhahnay war doorashaa la yiri wuxuu yahay halla isdoortee bal wixii hadday qabiil yihiin xataa qabiilka dhexdiisa bal fursad ay ku tartamaan hala siiyo qabiilkii haddana lama wada gaaro la yiri wakiilo qabiilkaa laga sameeyo konton qofood konton iyo kow qof ha codayso siyaasiyiintuna konton iyo kowdaas qof ha qanciyaano yaan yaan soo gaarnay waa ka soo gudubnay ayaan dhoweyto waxaa la yidhi boqol qofood hala boqol iyo kow ya boqol iyo kow ha la gaarsiiyo oo isla qabiilkii dhexdiisa ah meelna muxuu ahayy abrogkuna sax ma ahayn intaba wixii la rabay ma ahayn abrogkuna sax ma ahayn oo int wixii la rabay ma ahayn haddana ayadaas labsadeeda dhexdeeda haddana cilado waa ka jirjireen tii oo laba kun iyo lix iyo tobankii todoba waa ka jireen tanna waa ka jireen hadda oona soo dhaafo dhawey kala duwanaansho intuu la egyaha ka hadlimin maanta marka laba kun iyo labaatan iyo lix aniga waxaa iga go-an inaan horta hoolkii u noqonin si aan aniga hoolkii ugu noqoninna dadka hoolkii dadka ku dooro lahayne waa inayna u noqon jufo hebeley muxuu ahay wakiiladiina kaana inaanay u noqon waayidane waa ku tala jirnaa qorshe cadaa dowladda uga degan dalkan qof iyo cod ayaan dhaweed waa laysku dayay dadaal badan iyo dood badan wax waa laga sameeyey laguma guulaysan asbaabta wax kasta ha noqotee markaan daqiiqadda u dambeyso doorashadu mugay sanad ka dhiman tahay iyo mugay lix bilood ka dhiman tahay iyo bilaabi maynee haddaan bilaabaynaa maantaan bilaabaynaa geedi socodkaas laba kun labaatan iyo lix qof iyo cod dadkan uu ku geli laha qof iyo codku sidoo u ekaana modalayaal badan oo qofkii cod ah jire keen qaadanaynaa waxaasoo dhammi waa sheeko noo dhiman laakiin laba kun iyo labaatan iyo lix waxaan rabnaa dalkan federal institutionska in lagu soo doorto qof iyo cod haddii ala yira marka taasi intaasaan kusoo koobaya
dhanka kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay ismada dhaqanka ee gobolada sool sanaag iyo cayn waryaheena maryan ladan xuseen ayaa ka waramaysa
madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa kulan martiqaad iyo isxog wareysi ah kula qaatay qasriga madaxtooyada isimada dhaqanka gobolada sool sanaag iyo cayn oo hogaaminayo garaad jaamac garaad cali kulankan waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil cawl gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada puntland cabdicasiis cabdulaahi cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada puntland ismaaciil maxamed warsame kulankan ayaa imaanaya iyadoo weli ay ishor fadhiyaan dagaalka u dhexeeya gobolada sool sanaag iyo cayn iyo maamulka somalilan dowladda puntland ayaana horey ugu dhawaaqday in ay taabacsan tahay islamarkaasna ay garab weyn siineyso s c
mahadsan tahay wariyaheena maryan ladan xuseen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada ka baxsan soomaalida dowladda faransiiska ayaa sheegtay in dibadbaxyo waaweyn oo ay n sameeyeen shaqaalaha iyo sidoo kale dadweyne kale ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dadka mudaharaadayay ayaa oo mucaaradsanaya madaxweynaha ayaa dibadbaxyo kusoo aadiyey amase dibadbaxyadaasi kusoo aadiyey maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha dunida oo shalay ku beegnaada dhanka kalena qaar ka mid ah dowladaha yuruba ayaa cambaariyey gacan hadalka booliisku ay kula dhaqmeen iyo sidoo kale sida ay u maareeyeen dadkaasi caraysnaay waxaana urarku ay tilmaamayaan in ilaa iyo boqol askari oo faransiis ah ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi iyada oo dadka dibadbaxayana ay ahaayeen kuwo dhibaatooyin kala duwan iyo sidoo kale weerar ku aadan dhanka iyo gacanta ula tegayay ciidanka booliiska dalka faransiiska guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naginta ciddii wararka iyagu seegaan waxay dibkaga heli karaan barahaynu internetka kuleenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel